muddo ka badan nusqarni oo ay ku hoos noolaayeen nidaam xadgudub badan oo nusayri ah ayay muslimiinta suuriya waxa ay ugu dambeyn ku guulaysteen inay iska dulqaadaan ijraamka nidaamkaas iyagoo riday maamulkii tobanaanka sano tun jilicsan jiray muslimiinta islamarkaana ku hayay tacdiib nuucyo kala duwan leh inkastoo kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ay si dardar leh ku socdeen maalmihii lasoo dhaafay ishana lagu wadahayay magaalada dimishiq oo ah caasimada suuriya iyo masiirka nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad haddana ma jirin cid filaysay degdegsiimadan iyo in magaalada dimishiq ay ku xurowdo haymanadii nidaamkii keligii taliska ahaa ee uu hogaaminayay bashaar al asad muddo hadda laga joogo koob iyo toban maalmood ayuu kacdoonka loogu magac dariiro ducudcudwaan ka soo bilowday magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka suuriya iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada magaaladaas waxaana kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ay gebi ahaanba cagta mariyeen saldhigyadii ay maleeshiyaadka nusayriyada ku lahaayeen xalab iyo duleedyadeeda iyagoo laayay nusayriyo badan kadib waxaa xigay gobolka xamaah iyo dhammaan deegaanada hoostaga iyadoo ay kacdoon wadayaashu intaas kadib u roqaansadeen ximis waxaana markiiba barbar socday oo dhanka koonfureed ka soo bilowday howlgallo milatari oo lagula wareegay darca alqunaydarah asweyda iyo kuwo kale sida magaalada dayruzuur oo iyadana dhacda bariga waddanka suuriya wuxuu kacdoonku soo karaar qaataba waxa ay ku soo biyo shubatay in kacdoon wadayaashu ay gudaha u galaan magaalada dimishiq oo ah caasimadda suuriya iyagoo gebi ahaanba la wareegay xarumihii ugu muhiimsanaa ee maamulkii dhacay ee asad oo ay ku jirto xarunta madaxtooyada waxa ay kacdoon wadayaashu salaada subax ku tukadeen masjidka jaamicul umowi ee ku yaala magaalada dimishiq halkaasoo ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan ruux iyagoo laga dheehanayay farxadda iyo reenreenta ay ka qaadeen nidaamkii daaqiga ahaa ee ka arriminayay magaalada الله أكبر أذن سأترككم للأذان
dadka ku nool magaalada dimishiq iyo baadiyaheeda oo lagu qiyaaso shan milyan oo ruux islamarkaana muddo ka badan konton sano la kulmayey gumaadka iyo yahaanada nusayriyada ayaa waxa ay maanta galeen marxalad ka duwan tii hore iyagoo soo ceshtay xurnimadii laga xayuubiyey markii ugu horreysay waxa ay dadku jebiyeen xabsiga weyn ee saydnaayo oo loo yaqaano kawaanka basharka oo ah saldhig milatari oo in ka badan konton sano lagu ciqaabayay tobannaan kun oo ruux oo muslimiin ah waxaana muuqaalada laga soo duubayay xabsigaasi ay ahaayeen kuwo marna ku farxad gelinaya marna aad la murugoonayso waxaana dadkii halkaasi laga sii daayay ku jiray dhallinyaro maanta qorshuhu ahaa in la toogto
الآن نحن في وسط دمشق أقسم بالله الذي لا إله إلا هو إعدامنا كان اليوم قبل نص ساعة أنا وهالزلمة أقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم لا إله إلا الله muuqaalada murugada badan ee laga soo duubay xabsiga seydnaayo waxaa ka mid ah ihaanada iyo dhibaatada ka jirtay qaybta ay ku jireen haweenka muslimaadka mashhadka halkaasi ka jiray ayaana ahaa mid qalbigu la damqanayo waxaana qolalkaasi lagu arkayay xijaabyada laga xayuubiyey cafiifaadka cirdigooda lagu tuntay oo daadsan qolalka xabsiga haween muslimaad ah oo argagaxsan iyo carruur da'doodu ka yar tahay saddex sano oo xabsiga ku dhashay
لك لا تخافي ليش خايفة؟ لك راح بشار الأسد سقط ليش خايفة؟ جعلنا سقط راح ما ضلش بالشار سقط سقط
saxafiyiintii ugu horreeyey ee gaaray magaalada dimashik kadib dhicitaankii nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad waxaa ka mida wariye ka socday telefishinka aljaziira magaalada dimashikna ay tahay halka uu ka soo jeedo isagoona waxa maanta dhacay ku tilmaamay arrin qariib ah yasaluni shaamiyuun huna hal anta musadiq hal anta tusadiq annaka fi shaam wallahi amrun gariib amrun gariib taariikhun jadiid taariikhun jadiid taariikhun jadiid yuktabu huna في دمشق الجميع عندما يدخل إلى ساحة الأمويين يبدأون في البكاء لأنهم كانوا قد فارقوا دمشق وهي غالية على قلوبهم dhammaan xaafadaha kala duwan ee magaalada dimashiq ayaa waxaa maanta hareeyey farxadda iyo dabaaldegyada ay sameynayaan dadka muslimiinta ee ka xoroobay nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad kuwaasoo sheegaya in maanta ay noloshu ku soo noqotay islamarkaana uu alle ka dulqaaday nidaam aan waxba u reeban dadka rayidka ah muslimiinta caalamka ayaa aada ugu farxay guusha ay gaareen reer suuriya waxaana ay tilmaamayeen in si weliba uu u dheeraado wakhtiga daalimiinta ay lama huraan tahay in maalin un afka ciidda loo daro qabweynidiisana la jebiyo shacabka reer afghanistan hoggaankooda iyo culimmadooda ayaanan u kala hadhin hambalyeenta guusha suuriya من أرض أفغانستان أرض الأبطال والأحرار نبارك الشعب السوري المجاهد والأمة الإسلامية جمعاء على هذا النصر المبين ونحن على يقين بأن تطهير أفغانستان من دنس الاحتلال الأمريكي ألهم جميع المستضعفين والمظلومين في كل مكان بأن لا خلاص من الظلم والاستبداد إلا بالقوة ولا يسترجع من تزع إلا بالقوة وبأن التضحيات تؤتي بثمارها وإن طال الزمان taxadiga ugu weyn ee heysta xilligan kacdoon wadayaasha suuriya ayaa ah inay ka midho dhaliyaan ujeedooyinkii ay muslimiintu ugu kacdoomeen nusayriyada waxaana hoggaanka waxgaradka iyo culimmada muslimiinta ay u soo jeedinayaan inay iska ilaaliyaan dabac iyo tanaasul taabanaya thawaabidda diineed sheekh hubeeb assuudaani oo ka mida mas-uuliyiinta sare ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab oo jeediyey kelimad hambalyo iyo waana ah ayaa kacdoon wadayaasha suuriya ku dhiirageliyey sugnaan iyo inaysan tanaasul u muujin reer galbeedka ee uu maraykanku ugu horreeyo إياكم أن تثنيكم الآلام والجراحات والمآسي ودموع اليتامى والثكالى بأن تعطوا الدنية في دينكم قيد أنملة إياكم أن يحرك دوي القنابل والصواريخ وأزيز الطائرات وصرير الدبابات فيكم شعرة ويجعلكم تلينون وتنكسرون وترضون بالدنية والذل والصغار أمام أمريكا وضغوطها ودونكم أروع وأقرب مثال لحالة أشد من حالتكم فاعتبروا بالمعركة التي خاضها إخوانكم الطالبان في أفغانستان ضد أكثر من أربعين دولة من أعتى دول الكفر على مدى عشرين عام كاملة قتل فيها وجرح مئات الآلاف فترملت نساؤهم وتيتم أطفالهم ودمرت بيوتهم وقراهم وجرفت مزارعهم ومع كل ما مروا بهم مآسي وخطوب لم يعطوا الدنية للكافر الأمريكي قيد أنملة فصبروا عشرين عاما في ميادين القتال حتى فتح الله عليهم وأكرمهم وشرفهم بهزيمة ودفن هبل العصر أمريكا في مقبرة الإمبراطوريات